munaasabad si heersaraa loo soo agaasimay oo lagu daafuraya masjidul dacwa ayaa lagu qabtay magaalada cadaada ee maamulka galmudug xarig jarka masjidul dacwa oo ka mida masjidyada ugu waaweyn gobolada dhexe ee dalka ayaa waxaa kasoo qeybgalay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya iyo maamulka galmudug gudoomiyaha degmada cadaado faarax deeriyo warsame ayaa sheegay inay muhiim tahay in la xarig jaro masaajidkan weyn ayna wax ku baran doonaan culummada soomaaliyeed farxad ayay noo tahay xaqiiqatan in aan halkan ku xarig jarno markaskan weyn ee markasi dacwa oo ah markas qaadi kara dad fara badan ay ku cibaadaysan karaan dad fara badan wax lagu bari karo diinta islaamka ay ku bartaan horena ugu baran jireen haddana ay ku baran doonaan haddii alla idmo markas weyn oo fidinta diinta islaamka qayb weyn ka noqon doona haddii alla idmo ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa uma ganacsatadii iyo culummadii ku soo dadaasho heerkaa soo gaasiista ayaan u mahad celinaynaa qaar ka mid culummadii iyo madaxdii ka soo qayb galay xarig jarka masaajidka ayaa sheegay in loo baahan yahay xarumaha cibaadada in la badiyo waxaynu ka hadalnaa waa inaanu mahad celinaa waxaanu u mahad celinaynaa marka koowaad ilaahay baa u mahad celinaynaa marka labaad waxaan u mahad celinaynaa walaalaheenna qiimaha badnaa ee lagu yaqaanay samafalka iyo tabarucaadda maalkooda ku bixinaya mataqaanaa daalna kuuna yahay waxbarashada diinta iyo nafaqaadka ummadda soomaaliyeed maalkooda gelinaya ee heedyuu taale
haddaad aragto ummad masaajidda dhisanaysa oo madaarista dhisanaysa oo madaxdeedii iyo mijaheegiiba ay diinta ilaahay sidaa u danaynayaan waxay ka tahay maaragtaane horumarka ummaddani ay u socoto ayay ka tahay daliil iyo markhaati lanna masaajidku sidaa wada ognahay buqcaddii ugu horraysay arlada markii ilaahay uu abuurayey uu ka bilaabay waxaa ilaahay uu ka dhigay maka nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam markuu madiinata almunawara uu soo gaadhay